daawo waxaa ka dhacday arrin foolxun oon fiicnayn oo ciidamada dowladda lagu beegsaday xoogag hubaysan ay ku beegsadeen yaa ka dhacday anagu ma qabno ciidanka booliska ee deegaanka laba maalmood oo isku xigta xoog la dagaalamay oo ciidan dowladeed la dagaalamay dad shacabay ahayd ma qabno ogta xoogagga la dagaalamay halka sida mararka qaarkood laga dhigo kol waxaa laleeyahay ciidankii baa laleeyay kol waxaa laleeyahay shacab baa laleeyay si kasta ha ahaato hal hal qof oo shacbi kuma dhiman hal qof oo shacab ah halkaas waxaa ku dhintay dabley hubaysan oo da'deedu ay tahay da'dii dagaalka ku jiray wax shacab oo halka ay ciidan isku haleeli ma jirin waxaan ku tusayaa maalinkii waxaad ka garanaysaa dagaalka maalinkii hore shacab waxaa la laayaa marka ciidan hubaysan intaad kala adkaadaan oo la dagaalamo maatida la gaadho weeyaan dad hubaysan oo shacab haddii shacab hadday ahaayeen dadka qoriga wataa sharci darro weeyaan la dagaalamada ciidanka yani waxa mar loo dhigaa yani nimankii dagaalamayay saan anagu leedahay xadka kama soo gudbin iyo muxuu ahaa gudahay joogeen geeljiraha jooga gobolka gudihiisu hadduu qoryointu urursado ciidanka la dagaalamo shacab maaha ma tuhmayna waan ognahay waa wax cadoo la ogyahay xadka dadkaasoo gudbay dad gudaha kusii jiray oo jabhada ahaa iyo dad kale oo ku biirayo shacab ahaa markii dambe oo dee shacab qoryo qaatay oo dhallinyaro ah lama ogola dee ciidanka shacabku shacab ma tihid dhagax buur korkeeda ninka jooga geela ku maalaya geelii baa iga jabay hadduu ciidanka ay isku qabsadaan uu qoryo qaato ciidanka la dagaalamo shacab maaha waxaan dhacdada waxaa u dhacday maalinkii hore boolis baa horta leelay meesha deganaa colaad yacni marka boolis baa horta maalinkaa hore leelay waxaa ka dambeeyey markaa colaad baa laisu soo hubgurtay ilaa shan maalmood toddoba maalmood labada dhinacba mobilization baa jiray xilliga iyada ah anagu waxaan ognahay wixii maatida ahaa iyo kulli ah meeshaday ka baxeen waxaana caddaynaya liiska geerida labada dhinacba oo la garanaya marka arrintaas anagu xogta aanu hayna hadda totally wax shacaba ku dhintay ma jiro comment waa la isku xidhi karaa post iyo comment waa isku mid message waa la isku xidhi karaa fariinta la isku xidhay baa muhiima yani sida loo dhigay comment waa la isku xidhaa haddaad tidhahdo madaxweynaha hala dilo ood comment ku qorto iyo haddaad post ku qorto iyo haddaad message ku qorto waa isku mid marka horta fahanka ahaan comment waa la isku xidhaa mahee yani qof aan waxba biinoo meel uun faalla ku qoray dilo miyo qoray madaxweyne waxaan ku siinayaa baashi ma odhanin ma huba anu qof kale qabtay ma garanayo laba qofka koomentiga loo xiday ee hadda xiran magaciisa halaga dhiibo kolkuu interviewga dhammaado kadibna isoo weydiiya aduu xidhin kale waxaan ogahay wax u xiran inuu jirin yaan ogahay oo been tahay waa laba yani fahankan dadka siinaya comment baa la isku xidhida labada comment waa la isku xidhi karaa boostiga waxa lagu qoro iyo commentiga waa isku mid marka wuxuu qoray oo ra'yigiisu cabiray waa qofkii lagu xidhaa laleeyahay ra'yi khaldan hadduu cabiray waa la xidhi karaa sharciyan ceebna maaha afartu way jiraan afar wiil baa xidhan waxaan saxayay markii hore baryaha suuqa laga hela comment waa la isku xidhaa comment waa la isku xidhi karaa dadka inaan fahansiiyo commentigu boostigay la mid tahay tiktokay la mid tahay marka yacni in la yidhaahdo dad facebook wax ku qoray ama comment ha ahaato ama boosti ha ahaato ama sharing ha ahaato waxay dooni dad yacni falcelin ay ka sameeyeen oo siyaasadeed social media ay ku qoreen baa loo qabtay haddii laleeyahay afar qof baa xidhan afarta qof xidhan waa weriye mas-uul hore qof ahaan jiray hadda laakiin aan mas-uuliyad haynin iyo laba activist laba dhalinyaro activist yaa xidhan afartaas xidhan qof shanaad ma jiro ku soo wada horta bil un bayna hadda bil bishan gudaheedan baana la xidhay afartaa qof waxaa lagu eedeeyey oo eedooda ay tahay in ay sumcad sumcad dil ku sameeyeen hay-adaha amniga inay ka been sheegeen duruufaha jeelka inay damceen inay ka faa'iidaystaan dhibaato jeelka ka dhacday oo qof ku dhintay yacni daryaal iyo hawl la xidhiidha xanuun ah oo ay marin habaabin iyo kacdoon samaynayeen marin habaabin iyo kacdoon iyo been abuur in la sameeyo qawaaniinta dalka iyo internationaliba waa wax sharciga lagu horgeyn karo